magaalada ceel daahir ee gobolka bari ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijibinayeen arday dhammaysay fasalka sideedaad islamarkaana ka aflaxay dugsiga alnuur munaasabadda lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka dugsiga culimaa uddiin macalimiin arday iyo qeybaha kale ee bulshada maxamed cabdirasaaq ciise maamulaha dugsiga alnuur ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabadda inay dafcaddii koo iyo tobnaad ee fasalka sideedaad ay qalin jebinayso oo aynu halkan ugu xafladaynayno xafladdaasoo isugu jirta laba arrimood iyagoo muddo siddeed sano ah soo waday waxbarashada asaasiga ah ee dugsiga hoose dhexe sidoo kalena ay dhinac u socotay waxbarashada diiniga ah ee qur'aanka iyo kutubta mutunta ah labadaba way ka qalin jebinayaan qur-aankana way dhammeeyeen majoratigooda inta badani sidoo kalena dugsigii hoose dhexena damaanta ayay ka qalin jebiyeen marka iyaga dardaaranka aan siilano waxa weeye imtixaan bayna ku soo aadan imtixaankaas waa imtixaan ka dhexeeya ardayda reer puntland oo dhan inaad dadaal samaysaan horena dee dardaaran baa hoysateen inagu waa wada joognay maantana dardaaranka ayna siinayna waxa weeye qalinka idinka haya guushu idinkayna ku xirantahay iyo guuldarraduba qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gasha munaasabadda ayaa bogaadiyey dugsiga alnuur iyagoo ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada ubadka aynu ku tacbayno inaynu si gaar ah loola socdo maanta sida aad ogsoon tihiin ardayda waxbarashadooda waxaa lafdhabar ka ah guriga iyo waalidka
waxaan kusoo koobayaa anugu insha allahu tacaala marka koowaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waan leeyahay ardada taymkan soo gaartay safar dheer kadib safarkaas ma garanaysaa oo in badan dad badan ka qayb qaateen oo waalidkuna marwan ka yahay ilaahay subxaana wa tacaala marka laga yimaado waalidkuna marwan ka yahay macallimiinta maamulka dhammaan marka safarkaas oo mishiinkiisa koowaad uu ahaa waalidka ahaa insha allahu tacaala inkastoo safarkii aan magaranaysa halkaa ku dhammaanin ay tahay safar sii socon doona insha allahu tacaala marka waxaan uga mahad celinayaa waalidkaas garabtaagaas
xafladdan aadka u quruxda badan oo maanta lagu sagootinayo ardaydan quruxda badan oo ka gudbaysa marxaladda primariga oo la gudbaysa marxaladda secondariga waxaan kaloo ku faraxsanahay in ardaydan ay si fiican u garab taagan yihiin waalidkood waliba hooyooyinkood ay u badan yihiin ardada waan u hambalyeynayaa waxaana leeyahay hayaan dheer baa idin sugaaya maanta waxa weye marxaladdii koowaad ayaad joogtaan oo aad ka qili bedelanaysaan waxaynu sugayaa marxalado badan oo waxbarashada ah waxaana fiican qofku siduu uga mar si ugu miro dhaliyo hayaankaas inuu hadaf samaysto dufcadan ayaa ah dufcadii kow iyo tobnaad ee ka aflaxda dugsiga alnuur tan iyo markii la aasaasay dugsiga